waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka tibinta tooska ah oo idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaad la socotaan oynu kaga saaka kaga hadlayno oo aynu saako kaga hadlayno howlgalla ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba maxaa cusub oo soo kordhay waxaa istuudiyaha soo galay maxamed daahir calisow oo aan soo dhaweynayo hay maxamed soo dhawow aad baad umahadsan tahay hashim adiga iyo farsamo yaqaanada aynu warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ee xarumaheena kala duwan oo tabinta tooska ah ay ka socoto hashim xarakada shalmujaahidiin maanta oo sabti ah sidaad sheegtayba waxa ay howlgallo ka wadaan gobolada shabeellooyinka oo kaabriga ku haya magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin hogaanka ugu sareeya ee dowladda federaalka iyo shisheeyaha faragelinta ku haya soomaaliya oo xaruntooda weyn ay tahay xalane shabeellaha hoose marka laga yimaado shabeellaha dhexe howlgalka waa uu ka socdaa haashim ciidamo xooggan oo ka tirsan xarakada shabaal mujaahidiin ayaana howlgalkan wada wararkii ugu dambeeyey ee warqabadka warbaahinta islaamiga ah alfurqaan ku soo dhacay waxa ay ku waramayaan in ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxdo ula wareegeen deegaan kaabiga ku haya degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe deegaankan oo sumadaale la yidhaahdo waxaa ku sugnaa in ciidamada dowladda federaalka ee shabeellaha dhexe jooga qayb ka mid ah waxaana ciidankan ay ahaayeen kuwo la soo uruuriyey oo loogu talagalay in mujaahidiintu ay weeraraan oo meelaha ay joogaan ay gaaraan marka saaka iyaga ayaa gacanta looga hormaray sida muuqata khasaare xoog leh baa lasoo warinayaa in ciidanku uu gaaray goobtii lagu dagaalamayna hashim waxaa hadda ku sugan oo si buuxdo u maamulaya ciidamada xarakada shabaal mujaahidiin khasaaraha intuu gaarsiisan yahay ilaa iyo hadda ma hayno maadaama howlgalka in qaybo ka mida weli uu socdo oo waxaa laleeyahay ciidanka halkaa ka firxaday oo dhulka howdka ah qabtay ayaa lagu sii raad joogaa waxaa suurtagal ah marka in dhimashada ay kororto dhaawacna sidoo kale uu kordho marka ciidanka mujaahidiinta marka howlgalkan wada sida muuqata iminka waxay isku fidiyeen deegaankaasi oo xarumihii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka iyaga ayaa jooga dadka deegaankaasi ku nool iyo kuwii ka ag dhowaa ayaa durbadiiba waxa ay bilaabeen in ay soo dhoweeyaan ciidanka mujaahidiinta al-shabaab maxaa yeelay waayihii lasoo dhaafay markii ciidanka halkaa ay tageen kuwa dowladda federaalka dadka dhibaatooyin baa la soo darsay oo haysan horey u arkin hantidooda baa la dhacayay sidoo kale dumarkooda ayaa lagu xadgudbayey odayaal baa la qabqabtay oo lagu eedeeyey in xarakada shabaal mujaahidiin ay taageersan yihiin dhibaatooyin badanaa marka halkaa ka taagnaa marka ciidanka mujaahidiinta aad baa loo soo dhoweeyey halkaa iyaga ayaa ku sugan tanina marka waxay diraysaa fariin kale oo ku aadan ciidamada dowladda federaalka ee gobolka shabeellaha dhex jooga oo qaarkood in meelo badanba horey gacantooda ay uga baxday marka laga yimaado meel tiro yar ay joogaan aadan yabaal oo kale waxaa laleeyahay marka cabsi xoog le ayaa haysata marka shabeellaha dhex markaan ka imaanno shabeellaha hoose haddaan soo aadno degmada in owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose oo howlgalka uu ka bilowday halkaas ciidanka mujaahidiinta ayaa la wareegay idinka ayaa sheegay kuma laabanayo laakiin war kale ayaa hadda soo baxaya oo saameyntiisa leh haashimow goor dhow in ciidamo aad u xoogan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu arkay wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye iyagoo weliba in sida muuqata dharaar cad in wadooyinka maraya xaafadaha ayay joogaan guriguri ayay taagan yihiin in baro control ayay samaysteen oo wadooyinka dhexdiisa ah halkaasoo gawaarida qaar dadka shacabka ah ay ku salaamayaan salaamta islaamka iyadoo gawaarida qaar la baarayo marka waxaad dareemaysaa in cabsi kale ay halkaa kasoo food saartay ujeedka halkaa ciidanka loo geeyay sida muuqata waa inay kala jaraan gurmad kasta oo dowladda federaalka ay dhanka muqdisho kasoo diri karto waxaana sida muuqata in ay yihiin ciidan in qayb ka ah howlgalka socda tanina horey waa looga digayay in dhowr jeer waa ayuu u dambeeyey waxaa soo baxayay in saraakiisha dowladda federaalka iyo mucaaradkaba inay oranayeen shabaabka shabeellaha dhexe howlgalka ka wada hadaf kaloo weyn ayaa jirey leeyihiin oo muqdisho inay qabsadaan ayay doonayaan marka cabsi xoogle ayaa halkaa ka jirta laakiin waxaa xaqiijin karna ayaa ah in ciidan halkaa xoogle lagu arkay oo ay wadada isku fidiyeen howlgalana ay ka wadaan wixii tafaasiil ahna hadba umuuraha kusoo kordha haashim sida noogu soo gaaraan ayaan usoo sheegi doonaa iyadoo wararka in marka si loo fiiriyo bishaaraadka ay yihiin kuwa aad u xoogan si kasta ay kuu soo gaaraan uma soo tabi kartid ilaa la xaqiijiyo marka hadba wixii nasoo gaar na gaara siday nagu soo dhacaan uma soo tabin doono laakiin sida xaqiiqada ah oo loo xaqiijiyo oo loo dabagalay ayaan usoo sheegi doonaa insha allah waa mahadsan tahay maxamed daar